marka laga soo tago ganacsiyada kala duwan ee ku yaala magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleed hirshabelle waxaa jira dhalinyaro kale oo noloshooda ka maareeya ganacsiyada yaryar kaasi oo lagu iibiyo agabyo aada u kala duwan bulshaduna isticmaalaan waxaana sharxaya dadka iibiya ganacsiyadan ayaa ah kuwa loo yaqaano waratada oo laga helo hareeraha laamiga ee suuqyada magaalada haddaba waxaan soo wareysanay qaar ka mid a ganacsatada dhalinyaradaasi waratada ah iyaga oo sheegay sida ay noloshooda ugu maareeyaan maasha allah waa mahadsantihiin booqashada aana soo booqateen ganacsigan waxaan bilaabay anigoo shaqo la-aan ah oo meelaha iska soo socono ayaa marka dambe aan fikirnay fikirkayni waxaan ka dhalinay in aan shaqaysano shaqadayna waxaan waxaan ku bilaabnay adiga saddex sano ka hor aan bilaabnay alxamdulilah haddana waa adiga shaqadii waa sii wadnaa maasha allah waa waxay noo maraysaa xili aan waxaan taaganahay aan dhahnaba mar hore maxaa oo shalayna waa xaaraana aan taaganahay mar hore maxaa u bilaabi weysan camal oo iska socotay meelaha marka sidaas baan u shaqaysanahay hal abuurka aan macnaha aan sameeyey oo shaqadayga waxay tahay electronic electronicna waxaa la dhaha macnaha waxyaabo badan oo laisku keenay sidii ookiyaalaha kale sidii saacadahoo kale sidii tooshashkaoo kale sidii qoofilidoo kale sidii suumankao kale sidii saamankaoo kaleenta adiga wax cisjarka saliidda shanlooyinka adiga wax kastoo markaas waaye oo tafaariiq loo gadi karo oo bulshadana ay u baahan tahay maasha allah waa horta khayr ilaaha siiye waa liigu dhiirigeliyey waxaan igu dhiirigeliyey yar aan saaxiiba ahayn oo la yiraahdo magaciisa cabdi muuse oo marka igu dhiirigeliyey dhiirigeliskaasna waa ku mahadsan yahay isagana khayr ilaaha siiye haa faqri weyn ayaa u dhexeeya markaas waxaan ahaaye qof markaas waaye oo markaas waaye waxba aan haysanin oo markaas waaye in oo meelaha oo iska so socdo mise ahaan iska jeejiifo kaleente laakiin hadda waxaan ahay qof oo hamigiisa oo wasii dheeryaho see wax ku qabsataa see intaan in kasii dheer a u gaartaa hamigaas qofle ayaan ahay hadda hadhawaay magaceeda cumar macalin mukhtaar oo jooga magaalada jowhar oo ka shaqeeya ganacsiga yarowga hal abuurka oo banaan waratada ganacsigan waxaan bilaabay labakunlabaatansdexdii ilaa hadda waa wadaa alxamdulilah wax hadda oo dhib oo ku qabo ma laha nolol maalmeedkeeda waa ka helaa maskaxdeydana waa ka imaaday dadkana waa igu sii dhiirigeliyeen marka waa liigu soo dhaweeyey khayralaa siiyo waxaan iibiyaa jaajarada teleefoonada lagu dabeeyo oo soolarka loo isticmaalo iyo tooshashka oo batiir la gelinaya iyo ookiyaalaha iyo suumanka ayaa iibiyaa wallaahi qaymaha la iibiyo marna wax waa ka helnaa marna macnaha lafahooda ayaan ku bicinaa marka si aan macnaha dadka oo macaamiisha ah oon usii wadano marka oo ganacsiga inuu sii socdo marka waxyaaba qaarna isku celin ookiyaalooo kale adiga waxaa lagu soo qaadaa bointfefa lagu soo qaadaa labaatan kun hal dolar siin ku aragnaa garanaa si oo macnaha nolol maalmeedkeena oo ugu sii raadsano saas ayaan kusii wadnaa marka suumunkoo kale ayagana sidoo kale waayo hal hal dolar labaatan shan kun sii ku aragn sidaas ayaan garnaa jaajarada sii u kale waxay siin jaajarkan oo kale hal dolar ayaan garnaa marka adiga shii walba qayma adiga wax waxaan ka raadinaa oo nolol maalmeedkeena oo kusii maarin walaahi khasaaradayn waa yartaa adiga toosh walow shaqii waay muuy khasaare kale hadda maku qabno oo macnaha oo ka imaada laakiin toosh walow shaqii waay iyo jaajar shaqii waay kuwaas ayaa waa naga khasaare ma hadda wax kaloo khasaaro ku qabno malaha maamulka waxaa ku codsalahay in mataqaanaa ganacsigayna dhiirigelin ugu sii sameeyaana oy macnahana sii dhiirigeliyaana sidaas ayaan ku codsalahay walaalahayn waaye marka meel kasoo joogaan waa salaamaya si kastaba haatee ganacsiyadan ayaa ah kuwa inta badan guulaysta muddo kadibna xarumo waaweyn ka furta gudaha magaalada inkastoo haatan baa jiraan ganacsato kasoo bilaabay heerka waratada